Haweenkan oo markii hore shaqo la'aan ahaa ayaa fursado shaqo ka helay xarunta cilaansaarka iyo qurxinta dumarka ee Jigjiga taasi oo ku taala Beledweyne. Haweenkan ayaa xarunta ku qabta shaqooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin cilaansaarka iyo make-upka wajiga. Nimco Xabiib Kilaas oo ah maamulaha xarunta ayaa Radio Baalul uga warbixisay shaqo abuurka loo sameeyey haweenkan.
waxaan ahay milkiilaha jigjiga beauty salon qurxinta dumarka ilaa hadda wax shaqaale ka horgalo waxaan nahay sideed gabdhood aan nahay sideedaas gabdhood midba shaqay qabataa shaqooyin qaar waxaa jiraan isku wada qabtaan oo gabdhaha xirfado badan ee barteen waxaasoo dhan waxaa ku dhiirigeliyey anigoo ah nimca xabiib kilaas Qaar ka mid ah haweenka shaqo abuurka loo sameeyey ayaa ka mahadceliyey.
walaahi muddo la eg waxaa ka shaqaynayaa muddo dhan three year abaalaa uga haayaa maanta xifradan aan ku shaqaynayo dhan ayadaa i bartee xifrad haddii aad taqaanid oo adiga kaa soo go'do aniga jooskayga waaye waan jeclaay waanu ku haminayay alxamdulilah maantane xooggayga iyo gacantayda ayaa meel iskaga soo saaraa magacayga waa ifraax shaciib waxaa ka mid ahay gabdhaha ka shaqeeya bukuyeerka jigjiga beauty salon Een, walaa ayuu bukuyeerka wax shaqo laga qabto dhanaan ka qabtaa Een, sida cilaan saarka hadday noqoto weji dhaq hadday noqoto lugu dhaq hadday noqoto madax la hagaajiyo hadday noqoto wax maanta aa dhihi karo waxaas ma qabto ma jirto ayuu bukuyeer wixii shaqo laga qabto oo dhan waa qabtaa walaahi way jiraan gabdho badanaa jiro oo ku dhiirigelino ilaa hajeertana waa ku dhiirigeliyaa waayo gabar waliba gurina iska fadhiso wax muhiimad ima laha laakiin gabar waliba waxay tahay muhiimadu inay guryaha kasoo baxaan ay xirfad barataan hajeertana way jiraan gabdho badan aa ku dhiirigelino oo guryaha cilaamada ku saaro oo aan ku shaqaysto way jiraan waana jeclaan lahaa ilaa weli inay kusii dhiirigeliya si ay maanta heer u gaaraan waxaan bartay xirfadaani muddo dheer in badan oon ku shaqaysanaye Ee, allah ayaan u mahadcelinayaa oo in badan waan ku loo jiray in aan barto xirfadani kula shaqaysto gacanteydana kaga hagar baxo alxamdulilah hadda waan shaqaystaa ee, waxaana ka shaqaystaa xirfadan ee, bugeerka ah alla subxaana watacaala ayaa waxaa iskale waxaana ka shaqaystaa jigjiga ee, runtii aada ayaan ugu faraxsanahay Goobaha lagu saaro cilaanka ee ku yaala magaalada ayaa waxaa fursado shaqo ka helay haween badan oo markii hore shaqo la'aan ahaa.